alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin waxaynu ku dhex jirnay baab lijaara baabkii axkaamta kirada ka warramayey waxaynu tilmaanay kirada iyo macnaheeda arkaanteedaynu sheegnay wuxuu yihi sharduhumaa labada wax kala kiraysanaya shardigoodu ka baayicin wa mushtari ka shardi baayicin wa mushtari mid wax iibinaya mid wax iibsanaya shardiga oo kala weeye bisiiqatin ay maca siiqatin tasixu way ansaxaysaa bisiiqatin bay ku ansaxaysaa hadal la ysku fahmo siiqadaasoo min mujirin kireeye xaggii ka ahaatay iyo wa muktari kirayste sixatuhaa buu ihi kiradaa sixitaankeedu imaa biujratin imaa xaasilu mid ku xaasilaya weeye biujratin kiro tura la arko mucayanaa aw culimat ama mid la ogaaday oo la garanayo jinsigeeda iyo sifadeeda iyo qadarkeeda in kaanad hadday tahay kiradu fii dimati aladii kii dumadiisa mid saaran iktara wax kiraystay waxaa lagu kala kiraysanayaa mar mucayan buu noqonayaa oo shayga waxaa igaga kiree buu odhanaya shay uu cayimay oo markaa la arkaba majlisulcaqdiga isla markaas ayaanu mulkiyaya hadday ujradu tahay mucayana mar haddii la arkayana qadarkeediiyo waxaa in laga jaahil yahay dhibaato ma laha sidii thamankii mucayankaa aynu kusoo aragnay hadday tahay fi dimma weli boqol igaga kiree tusaale ahaan waxaa iyada shardiga in la garanayo jinsigeeda dolaarba ama shilinba ama riyaalba iyo qadarka iyo sifada ajartuka hadihi daar shahra bicasharati daraahima fidata fi dimatika ilaa yowmi kada bishahri kada saasoo kale waa inuu idhaahdo maxalu lijaara meesha caqdulijaara uu ku dhacayaa waa manfacada taasuu ka hadlo wuxuu ihi fii maxdi nafcin nafci barax tiran ayay ku ansaxaysaa inamaa tasixu lijaara kiradu waxay ku ansaxaysaa fii maxdi nafcin ay fii nafcin maxdin nafci barax tiran fii manfacatin maxdatin sida gaadiidka foolistiisii alab kurarashadiisii guriga degistiisii qalabkii tusaaleahaan hawl lagu qabsanayey in hawshii lagu qabsado marka waxaa loo yaqaano ijaarada maxalkeedu waa manfacada cayn ku ansixi mayso oo cayn kuma dhacdo waayahay maca caynin iyadoo lala qabaa cayn baqiyat yacnaa marka manfacadii la oofsado baaqi noqonaysa halkaana wuxuu inoo sheegayaa ijaarada shuruuddeeda inay ka mid tahay ama kirada shaygii cayntii manfacada loo kiraystay iyo manfacadiisu waa inay kala hari karaan shaygii iyadoo qofkii kiraystay uu ku intifaacay laftiisii waa inuu baaqi noqon karo manfacada shaygu hadday istihlaagiisa ku jirtaiyo isaga in la baaba'sado sida shidaalkii iyo shamacii iyo khadkii wax lagu qorayay iyo ijaarada ku ansixi mayso oo ijaaradu waa caqduna yuraadu bihi istiifaau lmanaafici duuna alacyaan waa heshiis ujeeddadu ay tahay qofka wax kiraystay manfaco inuu helo oofsado ee cayn iyo shay la taaban karo inuu oofsado maaha maqduurata tasliimi xaalo ay tahay waxay ijaaradii ansaxaysaa xaalo ay tahay manfacadii mid la dhiibi karo la wareejin karo oo sharcan loo wareejin karo manfacadu ay tahay manfaco xalaala xisanna loo wareejin karo qofkii wax kireeyey ciddii uu ka kireeyey shaygii uu ku wareejin karo si uu manfacadii uga hoofsado oo shay aan tusaale ahaan manfacaba lahayn manfacadiisa lama tasliimin karo sidaa ogeed ijaaradiis iyo kiradiisu ansixi mayso sida dhul loo kiraystay in la zarco biyana aan lahaynba biyo daa'imi biyo khaaliba midnaba aan lahayn roobkuna aanu ku filayn amaba se shay maqsuuba oo la dhacay qof kuma kirayn kara ama laga xaday ama ka lumay ama addoon ka baxsaday waayo manfacadiisii ma tasliimin karo sharcan quwimat manfacadaas oo ah mid qiimo loo yeelay sharcan ay fi sharci wax sharciga dhexdiisa qiimo kule manfacadu waa inay noqoto oo hadduu yahay manfacadu hadday tahay midaan aan loo qastin oo manfaca loo qastiyo maa la dhaafsado haddaanay ahayn ma ansaxayso waxa weeyaan in shay loo kiraysta waa inay noqoto daata qiimatin tuqaabalu bimaal oo ma ansaxayso qof in loo kiraysto inuu kelmad ama kelimaad kooban oon lagu daalahayn alaabtii la iibinaya inuu ka dul yidhaahdo alaabta haba socodsiisee bay leeyihin waayo qiimo ma leh haddii se dee kelmadahaasi kuwo lagu daalaya ay yihiin oo juhdi u baahan markaa waa loo kiraysan karaa wakadalika dhakhtarku dadka lacag kagama qaadi karo inuu dawo u sheego un mujarad inuu ku idhaahdo xanuunkaaga waxaasa ka dawa ama uu qoro waayo wax tacab iyo wax hawl iyo wax mashaqoo ka gaadhay ayaan jirin waa inuu dhakhtarku wax qabto wuxuu yihi tasixu way ansaxaysaa in qudirat haddii ijaaradii iyo kiradii lagu mudeeyo bimuddatin muddo aw camalin ama camal haddii lagu jaangooyo oo labadaa midkood waa in lagu jaangooyo haddii shaygu labadaba uu ku jaango-ayo haddii kalena ka uu ku jaango-ayo waa in lagu jaangooyo tusaale ahaan la idhaahdo maradaa ii tol beertaa ii qod gidaarkaa ii dhis camal baa markaa lagu jaangooye muddaduna waa in la idhahdo arigayga maalin raac ama bil raac tusaale ahaan muddada iyo camalkaasoo qad culima kuwa la garanaya ah oo camalku camal xuduudle waa inuu noqdo sida maro tolisteed dhul bilow iyo dhammaadle qodistii ama dhisitaankii iyo waxa lamidkaa muddaduna muddo la garanayo waa inay noqoto hadduu camalku majhuul noqdo mid aan la garanayn ama muddadu ay noqoto muddo aan la garanayn heshiiskaa kiradu ansixi maayo wuxuu uhi wajamca dayni abil waabil buri jamca dayni labadan kulmintooda waabil buri alijaarata ijaaradii lijamci dayni kulmin labadan la kulmiya awgeed wey macno oo haddii uu kiradii ku jaangooyo muddo iyo camal wada socda ma ansaxayso caqdigii saxiix noqon maayo istaajartuka litakhiita liya hada thawba qamiisa fi hada alyowm waxaan kuu kiraystay marada inaad qamiis iiga tosho maanta waxaan kuu kiraystay gidaarka shanta mitir iyo saddexa mitira inaad talbiisto maanta markaa camal oo talbiistii ah ama tolistii ah iyo muddo oo maanta ah ayaa lagu wada sheegay markaa ma ansaxayo labadaa in lagu kulmiyaa waayo midkood baa ka kale ka horeyn kara waxaa dhici karta inuu shaqadii dhameey iyadoo maalintii aanay dhammaan ama maalintii inay dhammaato iyadoo camalkii lagu hesheeyey aanu dhammaan haddii shaygu uu yahay shay yar oo muddadaa loo qabtay lagu dhammayn karo waa ansaxaysaa markaa in la jamciyo muddada iyo camalka labadaba laakiin ta la diidayaa waa hadday suurtowdo in camalka dhamaystirkiisu uu ka hormaro dhammaadka muddada ama uu kadib dhaco taasaa la diidaya taasi hadhow muran bay keenaysa wuxuu leey dee maantaa tidho maanta intii aan toli karayay dharka waan tolay kii kalena wuxuu leey ma anigu camal baan dee sheegay dharka intaasa ama dhulka intaa lag inaad qoddo ama gidaarka intaa lag inaad talbiisto mucaamalaadka dadka dhex mara ee khilaaf iyo muran keenayana shareecadu way diidaa oo asbaabta mucaamalaadka loo nahiye loo reebo ayay ka mid tahay taas halkanna wuxuu kaga hadlayaa beytkan ujiradu inay noqon karto xaalla muajalan inay noqon karto tajuusu waa bannaan tahay buu ihi alujratu kiradii bilxuluuli ay maca alxuluuli iyadoo lagu heshiiyey naqad iyo wtaajiili ee wamaca taajiili bay bannaan tahay iyada oo kiradii la muddeeyey oo bixintii ujrada muddo loo yeelay wa muطlaqu اlajri buu yidhi ujrada la iطlaaqay ee la sii daayey ee aan la sheegin in majliska lagu kala qaadanayo iyo inay muddo leedahay midnaba lama sheegin guriga boqol igaga kiree buu yihi kii kalena wuxuu yihi waan aqbalay lama sheegin boqolkaa majliskaa lagu kala qaadanaya mise muddo kadib baa la kala qaadanaya waa muطlaq maxmuulun mid lagu xambaariyo weeye cala tacjiili dedejin oo kii kireeyaa wuxuu odhan karaa hadda isi lacagti ma odhan karo markaa kiraystii dee anigu waxaan u jeeday muddo kadib inaan bixiyo bishu markay dhammaatay inaan bixiyo iyo ma odhan karo waa sida kahamani اlmuطlaqi fi lbayci haddii shay la kala iibsado oo naqad iyo amaah midnaba aan la sheegin iibkaasi wuxuu ku dhacayaa naqad buu ku dhacayaa oo qofku ma odhan karo dee anu lacagta maan hayne amaah baan u jeeday mar haddaan muddo la sheegin naqadunbuu ku dhacayaa amaah ku dhici maayo laakiin fuqahadu waxay sheegaan ijaaradu inay tahay laba nooc ijaaraة اlcayn iyo ijaaraة الdima ijaaraة اlcayn waa shay mucayana in la kala kiraysto taasaa la dhaha ijaaraة اlcayn haddii ijaaradu ay tahay ijaaraة اlcayn ayay kiradu noqon kartaa mid naqad inay noqoto lagu heshiiyo majliska lagu kala qaato iyo mid mudaysan labadaba ay noqon kartaa ijaaraة الdima iyadu waa ka duwan tahay ijaaraة الdima way noo soo socotaaye waa sida inuu ha alzamtu dimataka khiyaaطaةa hada thawb bikada wakada dumadaada waxaan laasimsiiyey dumadaada waxaan laasimsiiyey maradan inaad ii tosho oo kira intaa leeg aad iigu tosho kii kalena hahdo qabiltu ama alzamtu dimataka xamla hada اmataac min hargeysa ilaa gemile bimiati dolar dumadaada waxaan laasimsiiyey alaabtaa qaadisteeda hargeysa aad ka qaado gamiil aad geyso waa tusaale boqol doolarna aad ku qaado ijaaratu dima taalera waa shayga la kala kiraystay qof mucayanana ajiir lagama dhigin oo adaa istaajartuka adaan ku kiraystay lama odhan waad istaajartuka adaan ku kiraystay ijaaratu cayn bay noqonaysaa waa inu hawsha isaga laftiisu qabto laakiin hadduu idhaahdo alzamtu dimataka dumadaada waxaan laasimsiiyey waa ijaaratu dima oo hawshaa in la qabtuunbaa laga rabaa ama isagoo ha qabto ama cid kale ha usii kiraysto ama cid kaleo isaga u tabarucday ajiirka ha u dirsadee marka waxaa loo yaqaana ijaaratu dima waxay la mid tahay beycu salamka beycu salamkana shuruuddiisa waxaa ka mid ahaa dafcu ra'si اlmaali fi lmajlis raasu maalka oo ah lacagta wax lagu iibsanayo in la qadimo oo majliska lagu bixiyo si aanay labaduba amaah u noqon ila alaabtiibaa qofkii iibiye amaah kuwa oo laga sugaya marka lacagtii lagaga iibsadeen waa inaanay amaah noqon ee majliska lagu kala qaato ijaaratu dimana waxay idhaahdaan waa salamu fi lmanaafici waa salam manaaficdii galay beycu salamku halgu ka ahaa salam galay acyaanta walihaada ijaaraة dima waxaa shardi u ah suu sheegi doono isaguba in ujrada majliska lagu kala qaato intaan la kala tegin in la kala qaato waxaa kaloo ay ku kala duwan yihiin ijaaraة اlcayn dee cayntii la kiraystay hadday baaba'do caqdigii iyo heshiiskii uu buraya ama manfacadii loo kiraystayba laga waayo tusaale ahan laakiin ijaaratu dima iyadu way ka duwan tahay o shaqadaasubaa la rabaa in la qabto gaarhigii alaabtaa uu doonaya inuu ku qaado haddii uu gubto ama uu qallimo heshiiskii ijaaradu buri maayo sidiisii buu ahaanaya dee mid kaleba ha ku qaado ila gaarhi mucayana lagama kiraysane dumadiisuunbaa la saaray alaabtaa inuu qaado waay gaarigu ku qaada ha ku qaado gaari dameer ha ku qaado tuurtiisa ha ku guro dad ila guro ha yidhaahdo isagay u taallaa taas marka furuuqda udhaxaysa kuwa aynu sheegnay ayaa kamid a waxaa kamid a ijaaratulcaynka qofka la kiraystay laftiisu waa inuu shaqada qabto duna istaajartuka lilxaji can waalidi bikada wa kada waxaan kuu kiraystay hebelow aabbaha inaad ka xajido lacag intaa lagaad kaga xajido waan aqbalay buuri isaga laftiisu waa inuu ka xajiyo ila waa ijaaratulcayn oo naftiisaa la kiraystay oo intuu lacagtii tusaale ahaan mid kale siiyo uu dhiibo ma odhan karo waniyo qofkaasaa lay karaystay inaan kasoo xajiya aduu kasoo xaji isaga laftiisu waa inuu shaqadii qabto laakiin ijaaratu dhima way ka duwantao haddii la dhaahdo liyo dumadaada waxaan saaray waalidkay macnaa in laga xajiyo isagoo ha ka xajiyo mid kale ha diro xataa intuu ka qaado lacagtii buu mid kale isna sii karaysan karaa ila shaqada inuu qabtuunbaa lagula heshiiyey adiga laftaadu qaba lama odhanay marka waa in la kala garto ijaaratu dhima iyo ijaaratu alcayn oo ijaaratu alcayn shaygii la kiraystay laftiisa waa in shaqadii lagu qabto qof hadduu laftiisa waa inu shaqadii qabto ijaaratu dhimase waa ka duwanta marka markanu leeyahy tajuusu bilxuluuli waata'jiili waa ijaaratlcaynka wey ijaaratu dhima way noo socota waa yahay tajuusu way bannaantahy buu hi alijaaratu kiradii bilxuluuli bay ku bannaan tahay ey maca alxuluuli bay bannaantay iyadoo lagu heshiiyey in mejliska lagu kala qaato kirada wataajiiluha maca taajiili iyadoo la mudiyeyna waa ku bannaantay wa mutlaqu ljri kiradii la ilaaqay ee xuluul iyo taajiil midnaba aan lagu qeydin maxmuul waa mid lagu fasirayo cala tacjiili baa lagu fasiraya si deg dega loo kala qaadanayo xaalla ay tahay ayaa lagu fasiraya tabtulu waa burtaa buu ihi ay alijaaratu baa burta id marka tatlafu ay baabaado caynun cayn mu'jara mid la kireeye ah laa caaqidun kii heshiiska gala inuu dhinto kuma burto laakiin hase yeeshee biqasbin maca qasbin cayntii la kala kiraystay haddii la dhaco khayarahu wuu door gelinayaa intuu soo dhicinayo inuu sugo iyo inuu heshiiskii fasakho ayuu door gelinaya halkana wuxuu kaga hadlayaa waxaa loo yaqaano ijaaradu waxyaaba ay ku burto horta waxaad ogaataa caqdulijaara waa caqdi laazima weeye labada daraf oo midna kama bixi karo inta muddadii ay weli socoto ilaa ka kale uu ku waafaqo raalli uu ku noqdo inay fasakhaan iskama odhan karo kii gurigiisa sanad kireeyey markuu doono iga bax sanadkii oon dhammaan kii kiraystayna sanadkii oon dhammaan hadduu dha waan ka baxayo aniga kire iguma liid laga yeeli maayo ama ka bax ama ku jir muddada aad kiraysatay kiradii guriga ama dukaanka adigaa lagaa rabaa ama gaadhiga shay kastoo la kiraystay maxaa haddaba buriya faskhima jire waxaa buriyaa in cayntii shaygii la kala kiraystay laftiisu uu baabao gaadhaa la kala kiraystay awr baa la kala kiraystay addoon baa la kala kiraystay isagii baa baaba-ay caqdigii ijaaradu wuu burayaa markaa binisbati lilmustaqbal muddada soo socota marka loo eego muddadii tagtayse ma burayo oo sanad baa la kiraystay gurigii lix bilood markii la isticmaalayey ama qofkii u kiraysnaa ayuu gurigii dumay gebigiisuba lixdii bilood oo hore ijaaradu way ku ansaxaysa oo qistiga iyo qeybta kirada kaga hagaagta lixdaa bilood kiradii lagu heshiiyey qofkii kireeyey waa leeyay kiraystiina waa lagu leeyay laakiin waa binisbati lilmustaqbal weeye oo lixda biloode hadhay ayaa kiradoodii ay buraysa ijaarada markaa ku burta bitalafi ilcayni mujara cayntii la kireeyey baabaeeda waa ijaaratu lcayn weeye laakiin ijaaratu dhima waa inagii sheegnayoo cayn mucayan oo la kala kiraystay baan jirinba shaqaa la kala lagu heshiiyey in la qabto marka shaqadii qofka qabanaya ku doonaya ha noqdo gaadida hadday u baato gaadidka lagu qabanaya ku doonaya ha noqdo shaqadii ayuunbaa la rabaa un isagoo ha qabto cid kale ha u diro waxaa kaloo uu yihi qofkii heshiiska galay hadduu dhinto waxaa dhintay mujirkii kiraayihi ama mustaajirkii baa dhintay caqdigan ijaarada la dhahdaa buri maayo wakadaalika haddii midkood uu waasho ama miyir doorsoomo heshiisku buri maayo sidiisii buu heshiisku u shaqaynaya ha walaa tabtulu bitalafi caaqidin ay bimowtihi buu ujeedaa waayo dee waa caqdi laazim sa bayci oo kale labadii qof ee wax kala iibsaday haddii midkood uu dhinto iibki miyuu buraya waa maya ijaaradan waa bayculmanaafic oo manfaca la kala iibsaday labadii qof ee manfacada shayga kala iibsaday hadduu midkood dhinto ilaa muddadu dhammaanayso heshiiskaasi sidiisa ayuu u shaqaynaya oo kii wax kiraystay hadduu dhinto dee waaridkiisunbaa meesha gelaya le manfacada waa laga dhexlaya kii dhexlihiisa baa meesha gelaya kuwii kii wax kireeyey dhexlayeyna shaygaa la kireeyey gurile gaadhile dhulle ayay ka dhexlayaan masluub almanfaca isagoo muddada la kireeyey ee qofkii dhintay uu kireeyey bilaa manfaca oo ma odhan karaan qofkii kiraysta ahaa ninkii kaa kireeyey waa kii dhintayee orada nooga baxo hardee sanad baa laga kireeyeyo bil markaan ku jiray buu dhinto koob iyo toban bilood baa hadhay waxba nagama gelina lacagtaadii waa tani qaado ma odhan karaan muddadaa lagu heshiiyey manfacadiisa qofkaa laga kireeyey baa iskale kii ka kireeyey ha dhinto ama ama ha noolaado waxaa laga soo reebayaa uun ka heshiiska galay xaqa shaygan uu kireeyey ku lahaa hadduu geeridiisa ku dhammaanayay tusaalahaan shayga guri baa loo dardaarmay ui gurigaa manfacadiisa intaad nooshahay adigaa leh oo loo dardaarmo dee markuu dhinto manfacadiisii isagu ma laha walihaada kireyntii uu kireeyey waxay ku buraysaa bimowti dhimashadiisa way ku buraysaa haakada tusaalayaal kale waa leedahay masalada waxaa kaloo ay ku buraysaa bimowti alajiiri lmucayani kii la kiraystay laftiisu hadduu dhinto ajiirkii mucayanka ahaa ee ijaaratulcayn lagu kiraystay waa caaqid dhimashadiisana ijaaradu way ku buraysaa laakiin inuu caaqid yahay ugu buri mayso waxay ugu buraysaaba dee inuu yahay mawrad ulcaqd manfacadiisaa la doonaya soo maha dee manfacadiisii soo lamu dhiman haggii manfacadiisii laga ofsanaya marka in cayntii la kiraystay ay dhimatay oo kale ayay taasi la mid tahay waayo shaygii la kala kiraystay baa la dhacay nin baa dhacay gebigiisiiba haddii shaygii la dhaco wuxuu leeyahay wuu door gelinayaa kiraayihii kiraysti buu door gelinaya wuxuu leeya dee gaadhigii nin baan kaa kireeyey waa taa la dhacay ama awrkii waa taa la dhacaye laba kala dooro dee inaynu ku heshiino heshiiskii inaynu fasakhno iyo dee intaan soo dhicinaya inaad iska sugto labadaasuu kala door gelinaya wuxuu hi washaru ay washaru sixatin washaru sixatin shari sixo fii ijaaratin ijaaro fi dimami macna dumadaha gashay tasliimuhaa ujradii in la dhiibo weeye shardigu fii majlisin halka uu heshiisu ka dhacay lagu dhiibo ka salami ka ra'si maali salami baycu salamka ra'sumaalkiisa sidaa ay shardi u ahayd in majliska heshiiska lagu gelay lagu dhiibo marka waa masaladii de hore aynu u sharaxno waxba ku noqon mayno ijaaradu hadday tahay ijaaratu dimma oo la yidhi qofka dumadaada waxaan laasimsiiyey hawshaa inaad qabato oo uu aqbalay ijaaratu dimma weeye baycu salam ayay la mid tahay marka waxaa shardi u ah asixitaankeeda ujiradii iyo kiradii in halkaa heshiisku uu ka dhacay intaan laga kala tegin la kala qaato sidii baycu salamkaba oo ah qofka in lacagtii loo qadimo alaabtiina laga sugaay shardi ugu ahayd waay tabtulu way buraysaa buu hi alijaaratu id tatlafu marka ay baabado caynun cayn mu'jara mid la kireeye ah laa caaqidun ay laa tabtulu buri mayso bitalafi caaqidin kii heshiiska galay dhimashadiisa ku buri mayso laakiin hase yeeshee maca kasbin dhicitaan markuu jiro cayntii la kala kiraystay la dhacay khayarahu mu'jirkoo kiraya ahi waa door gelinayaa almustaajira kiraystaha inuu sugo inta lasoo dhicinayo iyo inuu waxa weeyaan heshiiskii la fasakho uu aqbalo washarطu buu ihi shari fii ijaaratin kiro fi dimami dumadaha ku sugnaato ijaaratu dima ah tasliimu haa haadu waxay u noqonaysaa ujiradii oo ijaarada laga fahmay bay u noqonaysaa ujiradii oo kiradiiyo in la dhiibo weeyaan shardigu fii majlisin majlis iyo gole heshiisku uu ka dhacay lagu dhiibo kasalami ka ra'si maali salami baycu salamka ra'sumaalkiisa in la dhiibaaba sida shardiga u ahayd wasalmu fi lmanaafici waa inaga nidhi wayadmanu waa magdhabayaa alajiiru ee almustaajiru kiraystihi lilcayni lmustajara cayntii uu kiraystay bilcudwaani ay bitacadi xadgudub uu sameeyu ku magdhabaya wayaduhu kiraystaa gacantiisu fiihaa cayntaa la kiraystay dhexdeeda yadu timaanin gacan ammaano weeye halkan wuxuu kaga hadlayaa shaygii la kala kiraystay hadduu baaba'o ma magdhabayaa kiraystihii hadduu tacadi sameeyey buu magdhabaya ama tafriid shaygii buu ku tacadiyo waxaan banaanayn buu ku sameeyey tusaalahaan dee gaadrhigii buu saaray tankiisii wax ka badan markaasuu gaadrhigii qalibmay ama wuu jabay wuu magdhabaya amaba se dab buu ku hoos shitay gaadhigii markaasaa dabkii intuu qabsaday buu gubtay waa magdhabaya tacadi buu sameeyey sidaasoo kale tacadi waa ficlu maa laa yajuus ama tafriid iyo waajibka gaabin buu sameeyey tafriidku waa tarku maa yajib waajibkii ka saaraa buu ka tegayoo gaadrhigii buu bilaa biyo ku kixiyey xaraaradoo cirkaa marayso oo arkayaabuu dabada u qabtay ama isagoo bilaa saliida oo gaadhigii uu ogeysiinayo oo ay baxayaan fuyuusyadii sheegayey gaadhigan inay saliiddii ka dhammaatay ayuu kaxiyey deetana u duqeeyey waajib saarraa buu ka gaabiyey dhinacna dee tacadi bay ka tahay waa magdhabaya qofkii la kiraystay haddaba isaga ka waran ee shaqo loo kiraystay qofka la kiraystay shaqo loo kiraystay haddii shaqada dhexdeedii ay dhibaata ku gaadho taasaa maanta aada u dhacdee qofkii kiraystay magdhow ma laga rabaa laydhkaa ka shaqeey baa la yidho taasaa loo kiraystay laydhkii baa ku dhegey wuu dhintay shirkaddii laydhka magdhow ma lagu leeyahy ceelkaa qod baa la yidhi oo ceelkiibuu ku dhacay uu ku dhintay ama uu ku dhaawacmay ciddii ceelka lahayd u kiraysatay magdhow ma ku leeyahy waxaa la yidhi waxaa loo kiraystay inuu meel dhiso dhismiibuu kore u ka soo dhacay ama dhismii baa la dumay tusaale ahaan magdhow ma lagu leeyahy ciddii kiraysatay jawaabtu waa maya haddaan marka hore la samayn wax tacadi lagu tilmaami karo tusaalahaan waa loo qariiday meel hoga baa loo hadoodilay oo meel layska dulmari karo looga dhigo deetana meeshuu is yihi dulmaro way la gooday markaasoo kale dee xadgudub baa lagu ayaa la sameeyey laakiin shaqadii loo dira un hadday balaayo ku dhex hesho ciddii kiraysatay waxba laguma laha waay qofka mustaajirka ah kiraystaha yaddu waa yaddu ammaana shaygan xaqdarro kuma haysta ciddii lahayd baa raalli ku noqoto weliba dee maal dhaafsiisatay shayga manfacadiisa walihaada wuxuu magdhabayaa uun cinda tacadi aw tafriid imuu magdhabaya walardu dhulkii buu yihi in aajaraha hadduu kireeyo qofkii lahaa bimacamin biacaamin hadduu ku kireeyo ee macluumina raashin la isla garanaya buu ku kireeyey aw hayrihi ama waxaan raashin ahayn buu ku kireeyey sida dahab fido ama lacag macluuma oo laisla garanayo ama dhar buu ku kireeyey macluum oo laisla garanayo saxat ijaaradaas way ansaxaysaa walow fi dimami haba noqoto ujradu walow kaanat ilujratu kiradu haba noqoto fi dimami dumadaha dadka wax kiraystay mid ku sugane oo wuxuu yihi waxaan dhulkaasaan kaa kiraystay waxaan kaa kiraystay boqol doolar oo dumadayda saaran boqol doolar oo dumadayda saaran baan kaa kiraystay way ansaxaysaa buu ihi ilaa muddadii la gaadhayana dee ma weydiin karo ujradii sida shaygii la kala iibsaday oo kale wey lacagtii lagu iibsaday la muddeeyey kala qaadashadii la muddeeyey nabiga calayhi salaatu wasalaam tilmaamay dhulka in la kirayn karo wuxuu diiday uu nebigu calayhi salaatu wasalaam dhulka waxaa ka soo baxa wax ka mida in lagu kireeyo naha anabiyu can almusaaraca wa amara bilmu'aajara wuxuu uhi laa sharطi juz'in ay laa tasixu ansixi mayso maca sharطi juz'in qeyb marka la shardiyo qeybtaasoo culima la garanayo qeybkaasoo min raycihi faa'iidadii dhulka ka mid a lisaaricin loo shardiyey kii beerayay caamilka ahaa walow biqadri shibcihi dharagiisa qadarkii inuu ku shaqeeyabaha loo shardiye ma ansaxayso shaaficiyadu waxay qabaan dhulka waxaa ka soo baxa wax ka mid a ama shaygii qeyb ka mid a in kirada laga dhigaa inaanay ansaxahayn waxay ka soo reebayaanuun dee musaaqaadka iyadana dee dhul maba ahayd dee waa dhir iyo geed weyn weeye marka musaaraxadu ma ansaxaysa ilaa inay tabacu tahay mooyaane waxaa loo yaqaano musaaqaadka masaladeenu xalay ka hadalnay ma aha uun kirada dhulka ee waa shay kasta oo laga dhigay ujirada iyo kirada ciddii ka shaqaysay la siinayo qeyb ka mida wixii uu ka shaqaynayey lama haddii waxaa tusaale u ah in la idhaahdo raashinkaa ridq oo budo ka dhig ujiradaaduna waa toban galaan oo budaa in lagu siiyo waa wixii uu ka shaqaynayay qeyb ka midaba ujiradiisii laga dhigay ma ansaxayo kikafiizi taxaan weeye waayo wahaakada in la dhahdo neefkaa qal ujaradaaduna waa hilibkiisa intaasoo kiilo hilibkiisa ka mid a ma ansaxayso waayo sababta inuu ansaxayn waa maxay dee ujiradii bay jahaala ku jirtaa walihaada tan uu sheegay bal u fiirsa walow biqadri shibcihi qof baa waxaa yihi xoolaha raacniy oo saddex waqti in lagu dhergiyo ku raac ama beerta qodo saddexda wakti in lagu dhergiyo kiradaada mushqaahadaadu ha noqoto ama inantii baa la ihi jaariyad noo noqo noo shaqeeyo ujaradaada iyo mushqaahadaaduna waa saddexda wakti in lagu dhergiyo ma ansaxayso waayo maxaanay u ansaxahayn waxaanay u ansaxahayn ujirada waxaa shardi waa inay macluumo noqoto kirada qofka lagu kiraysanayo ama shayga lagu kiraysanayo wax laysla garanay waa inay noqoto waxa markaa majhuulka ee qadarkiisa aan la garanayn kira ku ansixi mayso sida iibaan ugu ansaxahayn qofka waxa dherginaya garanaya maxaa dherginaya qofka qof la odhan karo intaasun baa dhergisa rubuc baa dhergiya nusradal baa dhergiya cuntooyinkii baa kala duwan oo cuntaa qofka in yari ay dherginaysaa cuntana waatana garow ha lagu dhiibo caawo dhan daaminkun baa ku daalaya cawodha haddaad cunto dhargi maysid marka cuntooyinkiiba xataa kala duwan marka ujiradii baa majhuul noqonaysa oo wax la garanayaanay noqonayn waaya wayadmanu waa magdhabayaa buu ihi alajiiru kiraystihii bilcudwaani xadgudub uu sameeyey sababtii ayuu magdhabayaa shayga uu kiraystay wayaduu gacantiisu fiihaa caynta iyo shayga la kiraystay ama fiihaa heshiiskaa ijaarada dhexdiisa yaduu itimaanin weeye waa gacan la aaminay walardu dhulkii in ajara hadduu kirayo bimacamin raashin uu ku kirayo macluuma aw hayri ama waxaan raashin ahayn sida lacag oo kale saxat way ansaxaysaa walow fi dimami haba noqoto ujradu mid dumad saaraneh oo dumadda lagu iltizaamay laa shari juzin ay laa tasixu ansixi mayso bishari juzin qeyb in la shardiyey qeybtaasoo culima la garanayo labada heshiis gale ay garanayaan qaybtaasoo min raycihi shayga laga shaqaynaya faa'iidisi ka mid a lisaaricinkii dhulka beerayay loo shardiyey walow biqadri shibcihi ma ansaxayso dharagiisa qadarkiiba ha lagu kiraystee waxay ka soo reebaanuun xajka idhaa qofka qofkaa dhintay ama aan awooddiisa xajka ku tegi karin ka xaji inta aada sii socdee soo socda inta xaggaa joogtana waxa weeyaan dee cuntadaada lagu siinaya waa ansaxaysa dhaana masaladan way ka soo reebaan baabu ljicaala aljicaal iyo aljucaal iyo aljacaala saddexdaba jiimta waa loo dabdin karaa jacaaladu waa maxay jacaaladu waa caqduna yatadamanu jacala ciwadin macluumin calaa camalin mucayanin macluumin aw majhuulin waa in cid loo yeelo mushqaayad la garanayo oo laga siinayo camal mucayana oo macluumoo la garanayo xuduuddiisa la yaqaan sida khamiis tolistii god intaasoo mitiro qodistii gidaar dhisiddii beer oodisteed xuduuddeeda la garanayo ama majhuula sida wax lumay soo helistii shaqada qofkaasi uu qabanayo lama garanayo waa majhuul ma meel dhow buu ka soo heli ma meel fog muddada intee lag bay ku qaadan ka jicaala waa taas innagu waxaynu ka isticmaalnaa jicaalada waxaan la idhahdo baadifaada sidaynu u isticmaallo si shareecada khilaafsano maalin walba idaacadda waxaad ka maqlaysa iyadoo qof leeyi waxaa iga lumtay shandad lacag iyo dukumenti uu ku jiro qofka soo hela abaalmarin raaligelisaan siin doona ma ansaxayso taas qofka soo helaana ujiratulmitl unbuu yeelanaya jicaal ahaan u ansixi mayso waayo ciwadkiibaa dee majhuula qofka wixii la siinayey maxaa raali gelinaya dadku waa kala duwan yihin mid toban kunoo shilin baa raali gelinaya midna boqolaal doolar ilaa loo dhiibo raalli ma noqon maayo isqabsashaa meeshaa ka xaasila marka waa inu macluum noqdo wuxuu noqon karaa qofka hawshan loo kiraysanayaa mucayan buu noqon karaa hebelow haddaad maanta adhigayga waraabiso waxaan ku siinayaa lacag intaa leeg ama haddaad beertayda waraabiso ama haddaad beerta haramayso ama qardayso ama haddaad gidaar kaa dhisto waxaa kaloo u noqon karaa mubham hayru mucayan wuxuu odhan karaa qofkii hawshaa qofka qabta lacag intaa leeg baan siinaya marka kii qabta hawshaas ayuunbaa dee ajiirkii noqonaya marka jicaalada iyo ijaaradu axkaamta way wadaagaan masaa'il laga soo reebo mooyaane masaailsha waxaa ka mida jicaalada waxaa banaan camalku inuu noqdo majhuul lakin ijaarada maya camalku waa inu macluum noqdo waxaa loo yaqaano jacaalada waxaa loo shardiyaa yana caaqid mucayana qof mucayana in heshiiska lala galo ayaa loo shardiyaa jacaalada se looma shardiyo cidda hawshaa qabata waxaasaan siinaya baa la odhan karaa waxaa loo yaqaano ijaarada qabuul baa loo shardiyaa waxaan kuu kiraystay inaad gidaarkaa intaasoo mitira aada dhisto waa inuu idhaahdo waan aqbalay laakiin jacaalada shardi maaha qof mucayana in lala galaaba shardi ahaynba haddaanu waxba odhan waan aqbalay xataa kii mucayanka uu iska dhaqaaqo hawshii uu bilaabo hadduu hawshii qabto jucligii iyo mushqaayaddii uu yeelanaya marka waxay leedahay arkaan caaqid oo ah jaacilka caaqidku waa jaacilka waa ka hawsha le odhanaya hawshaa cidda qabata intaasaan siinaya iyo camal oo ah hawshii iyo juclin oo ah mushqaayaddii uu ballan qaaday iyo siiqo oo hadalkii dee uu ku hadlay oo in banayta jidaari haada falaka calaya mia miata dirham miata dinaar miata shilin sixatuhaa buu yidhi jacaalada waxaa loo yaqaanaa sixitaankeedu min muطlaqi tasarufi buu ka ahaaday kii tasarufku usii daysnaa kaasuunbaa jaacil noqon kara bisiiqatin watasixu way ansaxaysaa bisiiqatin bay ku ansaxaysaa hadal dee uu ku hadlay kan jaacilka mushqaayadda ballan qaadaya oo dee iijaab baa loo shardiya laakiin qabuul looma shardiyo wahiya buu ihi jicaaladu bian yashria waa inuu shariyo fii ruduudi aabiqin addoon baxsaday soo celintii soo qabashadii iyo wamaa shay qabashadii qad shaakalahu kaa shabaha addoonkaa baxsaday soo celintiisa shabaha macluuma qadrin qadar macluuma oo ujuraah waa inuu shardiyo xaazahu ujrada waxaa helaya man camila qofka qabta huwa oo camalkiia camalkii cidda qabata mushqaahadda loo shardiyey kaasoo qura ayaa helaya cid kale waxba ku yeelan mayso marka wuxuu labadan bayd inoogu sheegay awalan waxaa loo yaqaano jacaaladu inay ka ansaxdaa jaacil noqon kara multazimu ljucli kuba ayuu noqon karaa ha noqdo shayga laga shaqaynaya mid le ama mid aan lahayn way noqdo mutlaqu tasaruf mida shareecadu ogashay maalkiisa inuu ku tasarufo oo waa kee qof qaangaada oo miyir qaba oon la khasbin oon maalkiisa xayiraad laga saarin safiihnimo awgeed laakiin aan mukalafka ahayn iyo almaxjuur caleyh bisafah hawshan ma qaban karo caamilkaa yimi ka shaqada qabanaya hadduu mucayan yahay la soco mucayan ile mucayanna uu noqon karaa mubhamna uu noqon karaa hadduu mucayan yahay waxaa shardiga ahliyatu camal binafsi inuu shaqada isaga laftiisa uu qaban karo ayaa shardiga marka addoon ha noqdo mid waalan ha noqdo mid yaro xooga ha noqdo almuhim qof shaqadaa qaban kara waa inuu yihi hadduu mucayan haddaanu shaqada qaban karin sida ilmo yaroo kale dee ma heshiiskan qeyb kama noqon karo waxaa kaloo shardiga in uu maqlay iyadoo la leeyahay qofka shaqadaa qabta hadduu yahay mubham waxaasaa la siinaya ama yaanu isagu maqlinbe warka uu soo gaadhay haddii uu shaqada iska qabtay isagoo warkaa aan maqalba oo xagga dambe uu ka ogaaday cidda shaqadaa qabatay mushqayaad la siinayo waxba ma leh waayo camila alcamala mutabarican shaqada wuxuu qabtay marka hore isagoo tabarucaya oo qofka dee xooggiisa ugu deeqay waayo hadduu mubham yahay waxaa shardi u ahuun inuu ogaaday uun baa shardi u ah in la yidhi qofka shaqadaa qabta waxaasaa la siinaya wuxuu doonayaba ha noqdee shaqadiina dee u qabtay waxaa ka mida shuruuddeeda siiqa ka mida lafdi waa inuu jiro min aljaacili kan mushqaayadda ballan qaadaya cidda shaqadaa qabata u ballan qaadaya waa inuu hadlay oo arrintaa ku hadlay ile sidee lagu ogaanaya shaqadaa in loo qabto inuu ogolaaday oo weliba mushqaayad uu ballan qaaday dee inuu hadluun baa lagu ogaan karaa laakiin daraf kale inuu aqbala oo lafdan u aqbala may shardita maya mubham baa u noqon karaa siiqadii haddaba waa sidee wa an yashria fii ruduudi aabiqin wamaa qad shaakalahu macluuma qadrin waa inuu yidhaahdo addoonkaygii baxsaday qofka keena lacag intaa leeg baan siinaya ama maal intaa leeg ama wax dee taa shabaha meesha addoomaha dee aada loo kala iibsan jiray oo aada u jiri jiro ada jeer tusaalayaasha way soo galaan kutubta fiqigaa awrkaygii dhade baxsaday basaboorkaygii iga lumay qofka soo hela intaasaan siinaya qofka soo helaa dee intii ku yeelanaya waay shardi maaha waxaan inuu isagu leeyahy isagu ha la adamay aan lahan xataa kii lahaa isagoon ogeyn buu hadalkaa ku hadlay wuxuu yihi basaboor nin hebel la idhaha ku qorayay baa lumay qofka soo hela intaasaan siinaya kii lahaa maba ogaba heshiiskan u gelaya waa la soo helo qof baa soo helay isagaa dee jaaciloo mushqaayad ballan qaaday isagaa lagu yeelanaya kii lahaa waxba kuma leh ila idankiisa kumuu ballan qaadin mushqaayadani ma odhan kara de war basaboorkaagii baan baafiye waxaa cidda soo heshay intaasaan siinaya dee waa la soo helo intii baan bixiyey lacagtii celi ma odhan karo adaa iska tabaruceyaa kuu dirsaday weeye adaa faduul galay waxaa kaluu inoo sheegay inay shardi tahay jucligoo mushqaayaddu inuu macluum noqdo macluuma qadrin ay juclan mushqaayad mushqaayaddaasoo macluuma qadrin qadarkeeda mid la garanaya ah hadduu idhaahdo saynu horeba u sheegnay hal baa iga luntay sidaa saasa qofka soo hela waxaan siin doonaa abaalmarin raaligelis ama wuxuun baan siin doonaa wuxuu ku farxaan siin doonaa ma ansaxayso hadduu haddaba qof soo helo ka warrama dee shaqada horta waa loo idmay oo camalku qabtay idan buu ku qabtay laakiin wixii loo ballan qaaday baa faasida oo majhuuloo macluum aan ahayn marka muxuu yeelanayaa caqdi kaste oo faasida qofkii lala galay ee shaqadiina qabtay ujratulmithl buu yeelanaya shaqadaasoo kale cidda qabata waxa la siiya u yeelanaya xaazahu man camilo halkan wuxuu inoo sheegay jucligoo ujrada mushqaayadda ah inuu yeelanayo qofka shaqada qabtay oo quri xataa hadduu marka hore yidhi ee, qofka soo hela iyo een, inankayga hebel baan intaa isku siinaya ma ansaxayo jucliga waa in caamilkoo qura loo yeelo isagoo qura ayaa yeelanaya goormuu yeelanaya waa haddaanu camalkani marka hore fardulcayn ku ahayn ninay shaqadani ama hawshani isaga si gaara ugu waajibtay baa shaqadii soo qabtayba nin baa yidhi waxa weeyaan een, waxa iga lumay boqol dollar qofka soo hela toban dollar baan siinaya show nin baa xaday oo hoosta ku haystay kiibaa dib u xisaabtamo oo yidhi war niyow boqolkan xaaraanta haddaad iska celiso tobanka xalaasha aad qaato saasaa kuu fiican yeelan maayo isagu waayo marka horeba inuu celiyaa faral bay ku ahay ama mid baa mustaciir ahaay oo ammaanaystay shayga ninkii ammaanaysiiyena wuu ilaabay sidaa awgeed buu u baafiyey oo uu yidhi tusaale ahaan war gaadhigaygii baa iga lumay oo cid aan u dhiibay aan gara waaye qofka soo hela waxaan siinayaa laba boqol oo dollar kii ammaanaystay baa keenay labadii boqol oo dollar yeelan maayo waayo marka horeba gaadhigan inuu celiya mutacayin bay ku ahay waa shardi taasi وكل من تعين عليه رد الشيء أو عمله ليس له من الجعل شيء آن، مش قاعدة لا بلن قاعدة وحكم عليه وفسخها بوري فسخ لا فسخ جعالدي قبل تمام العمل عمل كنتان رما يسترمن من جاعل حاله فسخاسي كي مش قاعدة بلن قاعدة حقي سوكا هذي عليه جاعل كدوشي سوحا هذي oo lilcaamili caamilka u ahaaday ajrulmili shaqadaasoo kale shaqaayadda laga qaato markuu hi fasqa wuxuu inoo tilmaamay caqdigan jacaalada la dhaho waxyaabaha ijaarada uu kaga duwaya waa caqdi jaaisa isagu min aarafayn laazimaha halka ijaaradu caqdi laazima ay ka tahay waa min alfuruuq bayna alijaarati waljicaala cilmu lfuruuqna waa cilmi aada u ballaadhan oo aada u qiimo badan abwaabta iyo masaaisha furuuqda xagga axkaamta ee udhaxaysa dee culimaduna kutubta waxa weeyaan furuuqda iyo taqaasiimtaba dee kutub gaarana way ka qoreen kutubta alqawaacid alfiqiyana way ku sheegaan marka horta waa caqdi jaa-isa wa faskhuhaa buu yidhi ilaa hadday laazimtay lama faskin kareene shaqadii oon la bilaabin haddii la fasakho dee cidina waxa ma leh shaqadii oo lagu guda jiro gidaarka talbiistiisii dhisidiisii ceelka qodistiisii shaqadii oo wadaba caamilka ayaa kii mushqaayadda ballan qaaday heshiiskii uu fasakhay uri saacaddaa laga bilaabo hawshaa cidda qabata aniga waxba iguma laha heshiiskii waan buriyey ujratulmithli intaa uu qabtay ujratulmithligeeda ayuu ku leeyihi qofkii caamilka ahaa haddaan waxba qabanna de waxba kuma leh sida hore u sheegan caamilku ka warama haddii shaqadii isagoo qayb qabtay uu heshiiskii fasakho macnaa uu ka baxo shaqadii dee uu joojiyo iska tago waxba ma leh laa qaliil walaa kaiir in yari in badan toona ma leh waayo lannu lam yaxsul qarad lmaaliki qofkan shaygale ee cidda qabatana mushqaayaddaa u ballan qaaday ujeedduu lahaa ujeeddadaasoo ah in shaqadaa loo qabtay dee ujeeddadiisina mu gaadhin waatan dhexda lagaga tegey sixatuhaa buu ihi asixitaanka jacaaladu ay ansaxdaa min mutlaqi tasarufi buu ka ahaaday mid tasarufku u furan yahay ama sixatuhaa asixitaankeedu mashruudun waa mid loo shardiyey an takuuna ay noqoto jacaaladu min mutlaqi tasarufi waxaas o dhan de waa la qadaraya lakin waa iska mafhum mid tasarufku u furan yahay xaggii inay ka ahaato bisiiqatin ay sixatuhaa sixitaankeedu bisiiqatin buu ku ahaaday lafdi inuu ku hadlo kan jaacilka ah wa hiya jacaaladu bian yashriطa bay ku xasilaysaa inuu shardiyo fii ruduudi aabiqin addoon baxsaday soo celintii iyo wamaa shaygii qad shaakalow kaa shabaha macluuma qadrin ay juclan mushqaayad jucligaasoo macluuma qadri qadarkiisa mid la garanaya xaazahu qadarka macluumka ee mushqaayadda waxaa yeelan doona ay malakahu man camilow ka shaqadii qabta wa faskuha fasakhitaankeeda jacaaladii la fasakho qabla tamaam اcamal camalka intaanu dhamaystirmin min jaacilin xaalo faskigaasi kii mushqaayadda ballan qaaday xaggiisa uu ka ahaaday calayhi yajibu waxaa ku waajibaya calayhi jaacilkii oo lilcaamili u waajibaya ajrulmithl shaqada uu qabtay mushqaayadda laga qaatoo kale curfi ah baabu ixyaa ilmawaat baabkan wuxuu ku saabsan yahay camiritaanka dhulka marka ixyaaga tacmiirkii baa looga jeedaa icmaarkii almawaatna waa alardu almunfakatu can ilmilki waalikhtisaas waa dhulka aanay cidina lahayn manfacadiisina cidina aanay la gaar ahayn si kale haddii loo dhigo waa alardu alatii lam yataxaqaq cimaaratuha fi lislaam waa dhul aan intii islaamku uu yimi cidina aanay camirin waa dhul aan weligiiba la camirin oo waxba aan laga qaban ama qabla alislaam baa la camiray oo cimaara jaahiliya baa ku dhacday waa isku mid labadaas mawaat baa labadaba la yidhaahdaa marka baabkan waxyaabaha uu ka hadlo waxaa ka mid a dhulka sidee lagu lagu mulkiyaa lagu yeesha sheegasho ma lagu yeelanaya qofku iska sheegto waraa dhulka anigaa le buurtaa ilaa buurtaa laga bilaabo may sidaa dhul laguma mulkiyo magaxa doonaysid u bixi beer u bixi ama baloodho u bixi sidaasoo kale taxjiirna laguma mulkiyo inuu calaamadiyo oo calaamaduu dhigdhigay hadduu dhulka taxjiiriyo waxa uu noqonayaa uun axaqa biixyaa'iha min gayrihi dadka kale ayuunbuu nooleynteeda uga mudan yihi hadduu mid kale soo istaago dha anaa noolaynaya kii calaamadiyeyna u dhahda me anaa noolaynaya kaa calaamadiyey baa u xaq leh inuu camiro oo tacmiiru ku sameeyo dhulka waxaa lagu mulkiyaa bilixyaa wixii looga gol lahaa ee looga jeeday in dee lagu sameeyo oo loo diyaar gareeyo oo haddii tusaale ahaan qofku le beer baan ka dhiganaya beernimadii de waa inuu diyaar gareeyo dhulkii ee dhul ilaahay oo sidii ilaahay ku abuuray ah hadduu iska ooto uu soo xayndaabo taxjiiru ku sameeyo taa ku mulkiyi maayo iyo dee baloodhadan iska wada banaane xataa aan sees yarna lagu samay dhul iska banaana buuraha dadku ay leeyihin waa beeraha yagii hadhi habeen ay iibinayaan waxaanay lahayn bay iibinayaan dhulka waxaa lagu mulkiyaa bilaxyaa man axyaa ardan mayitatan fahiya lahu uri nebigu alayh isalatu salaam dhul aan islaamku intuu yimi aanay cidina camirin qofka camira isagaa iskale tacmiirkaas marka tacmiirkuna asal ahaan xataa bigayri idni waliy bigayri idni lwaali amiirka idankiisa la-aantii hadduu dhaco waa lagu mulkiyaya lakiin hadda waxbaa isbedelay oo ilaa dee dowladda hoose qofka ay u ogolaato ay u sharciysa laga mulkiyayo hadda curfiga shaqeeya waa dhulka inay dowladdu leeday qofkii markaa dee loo ogolaado ayuunbaa ayuunbaa milkiya waayo yejuusu waa bannaayey buu uhi lilmuslim muslimkii waa u bannaayey ixyaa ma shay nooleyntii qadara uu awooday calaa ixyaai nooleyntiisa id wakti baa nooleyntaasi a u bannaantayo camiristaasi laa athara raad limilki muslimin muslim lahaanshihii bihi dhulka aan ugu sugnayn oo dhulkaasi dhul uu muslim hore u yeeshay oo u camiray markaanu ahayn oo haddii muslim mar unuu camiro muslim mar meeshaasi beer ay u ahayd ama ay u ahayd tusaale ahaan guri ama xero uu xoolaa ku xaraysto ay u ahayd waa tusaalayaalune icmaarkii ha kaba baaba-abee qof dabama noolayn karo marka waxaa meesha ka baxaya markuu yihi yajuusu lilmuslimi gaalku dhul islaam markuu joogo dhul mawaata ma ixyaa kuma samayn karo macanaa kuma mulkiyi karo nooleyn uu nooleeyey noocu doonaya gaalaha ka ahaade waay muslimkuna inteebuu odhan karaa dhulkaasaan doonayaa inaan camiro inuu camiri karo maanta nin baa odhanaya halkaasaan dhakhtar ka samaynaya markaasuu laba kilomitir buu iska soo xayndaabanaya inta uu dhisi karo ama hawshaa dhakhtarnimada uuga baahan yahay ee uu kala samayn karaana waa in yaroo kooban oo laba balooga ama saddex intaasunbaa loo ogolaya dhulka kale ha madax banaanaado dadka ha ka xanibin wakadalika hadduu beer doonayo inuu beeri karo waxaan xataa dowladdii hore soomaaliya dee xuduud bay u yeeli jirtay laakiin maanta qof waliba wuxuu doonu iska odhanaya hadhowna t v buu soo istaagaya maxkamadda u sarreysa ee somalilan loo ashkatooda waa t v-ga haddaan madaxweyneha waxaan u sheegaynaa waa wasiirka arrimaha gudaha waxaan u sheegaynaa haddaan reer hebel nahay haddaan hebel ahay haddii waxaa ka yimaada hanjabaadda wadayaabaysa waay waxaa kaloo shardiga inaanu qof muslimi hore u yeelan dhulka saynu sheegnay idlaa id laa limilki muslimin bihi athar id laa athara limilki muslimin bihi ay bilard oo inaan lahaansho muslim meeshaaba inaanu ka muuqan inuu muslim hore u yeeshay hadduu gaal hore u yeeshay ka waran gaalka markaa maalkiisu uu macsuumka yahay ee muslimiinta heshiis kula jiraa muslimku lamidi oo dhulka uu yeeshay iskama qaadan kartid adigu kaafirka xarbiga muslimiinta dee dagaalku uu ka dhaxeeyo ayuunbaa lahaanshihiisu aanu macno lahayn amaba se gaalkii dee jaahiliga ahay qabla alislaam meesha noolaystay marka markuu leeyahy id laa milka id laa milka id laa limilki muslimin bihi athar haddii la garanayo muslimkii meeshaa lahaa dee waa in farta laga saaro haddaan la garanahayn waa min almaali daayic maal lumay oo kale weeye haddii dhexlihiisii la garanayo u dhintay dhexlihiisii baa la siinaya haddii aan qofkii la garanayn muslimkii meesha lahaan jiray dhexlayaashiisiina aan la garanayn maal daayica buu noqonaya dowladdaa gacanta ku dhigaysa markaa dowladdu maxay samaynaysaa hadday doonto way iibinaysaa lacagtii bay haynaysaa maalinun qofkii muslimkaa ama dadkiisa hadday yimaadaan baa la siinaya ama dowladdu way amaahanaysaa calaa beyt ilmaal yacnaa xoolaha dowladda lagu amaahanaya oo hadhow hadduu yimaado baytulmaalka laga siinayaa dhulka ama guriga qiimihiisi iminka berbere sekado dhan baa ka dhisanoo hindi iyo yuhuud iyo carab iyo ay lahaan jireen oo dadkiina aan la garanayn jaan iyo cidhi meel ay dhigeen kuwaasoo kaleeta in sidan lagu sameeyo waa inay dowladdu la wareegto oo ay iibiso ama dee ay dhul dowladeed ka dhigto qofkii hadduu yimaadana hadhow la siiyo dee qiimihi waaye haddaba dhulka qofku markuu maxay ku camiro ee maxay uu ku sameeyo ayuu noqonayaa mid nooleeye oo mulkiya tii baalan kaga hadlaya wuxuu yihi yaxsulu waa xaasilaya alixyaaw noolayntii dhulka la nooleynayay bimaa shay yucaddu la tirinayo liixyaai cimaaratin ey biixyaai cimaaratin camiris nooleynteed lagu tirinayo oo bimaa yucaddu cimaaratan lilmuxyaa curfan marku dhulka ku sameeyo wax curfi ahaan la odhanayo qofkaasi dhulkaa wuu camiro shaquu ka qabtay markaasuu noqonaya mid camiro dhulka u yeelanaya yakhtalif ilxukm xukumkuna waa kala duwanaanaya bixasabi ma shaygii siduu u kala duwan yahay qasada uu qastiyey oo haddii meesha uu leeyahay dee guri baan ka dhisanaya waa inuu ku sameeyo waxay guri ku noqon karto oo dee inuu gidaaradii soo wareejiyo in ka mida ugu yaraan inuu sakfo albaabe inuu ka sameeyo hadduu leeyahay xero xoolaad baan ka dhigaya de waa inuu soo xayndaabo albaab u sameeyo markaasuu meesha wax ka qabta hadduu leeyahy beer baan ka dhigaya waa inuu ceelkii ka qodo ama biyi usoo duwo dhulkii inuu qodo oo dee dhirtii uu ka guro moosaskii wixii inuu u sameeyo laakiin dhulkaa ilaa wada sogsogtaa wada maraaga ah ee ceel aan laga qodin ee balli aan laga qodin ee cagaf aan la gelin ee waxuba aan laga qaban ee haddana la odhanayo waa beertayadii beertiinu waa ti sogsogtaad ka beertay beertiin mise dhagaxaad ka beertay waaye wamaaliku lbiri buu ihi wuxuu yihi yajuusu waxaa u bannaan lilmuslim muslimkii xiyaa ma shay nooleyntii qadara uu awoodo nooleyntiisa iyo camiristiisa marka muslimku mukalaf ha noqdo ama geyr mukalaf ha noqdo id wakti buu u bannaan yahay laa ahara raad limilku muslimin muslim lahaanshihii bihi dhulka aan ugu sugnayn bima wayaxsulu waa xaasila alixyaaءu camiristii bima shay yucaddu la tirin liixyaai cimaaratin ay biixyaai cimaara lagu tirin camiris nooleynteed yacnaa camiris camiristii ay nooleyntu ama nooleyntii ay camiristii ay nooleyntu ku xaasilaysa yakhtalifu waa kala duwanya alxukmu xukumki bixasabi ma shaygii siduu u kala duwayey qasada u qastiyey hadduu dhismo uga qastiyey hadduu beer uga qastiyey hadduu xero saasuu u kala duwanaanaya wa maaliku lbiir halkana wuxuu kaga hadlayaa biyaha uu qofku mulkiye isagu uu leeyahay iyo macdanta uu hela iyo midhaha meelaha ku daatay ee khudaarta daatatu hela iyo axkaamtooda wa maaliku lbiiri buu ihi ceelka kaliya awil cayni ama isha badel waxaa waajibku waa inuu bixiyo cala almawaashi xoolihii uu siiyo la zuruuci ay laa cala zuruuci beerihii inuu siiyaa waajibkuma aha badela inuu bixiyaaba waajibku ama fadala waxa baahidiisa dheeraad ka ah oo cala almawaashi lilmawaashi xoolihii qofka uu siiyo la zuruuci zarci inuu usiiyaa waajibkuma aha marka qofka ceel leh ama il biyood isagu iska leh horta isagaa u xaq leh inuu baahiyihiisa ka guto wixii ka soo hadrha haddaba cabitaankiisa iyo cabitaanka xoolihiisa iyo zaraciisa iyo dhirtiisa iyo waxaasoo dhan haddii uu u baahdo noole muxtarami oo kii dee xayawaanku laba u qaybsamayey muxuu u qaybsamayey muxtarami hayr muxtaram muxtaramku waa kaan la yska dili karin sida dee bani aadamkii muslimka ahaa ama ahaa waxa weeyaan kaafirkii macsuumkaha dimigii iyo musta'mankii iyo mucaahadkii iyo xoolihii tusaalaha iyo xayawaanaadkii kale ee waxa weeyaan in la yska dila aanay bannaanayn wixii ka soo hadha isaga ee biyaa inuu siiyaa waajib bay ku tahy waayo ruuxdu xurmay leeday marka ruuxda in la ilaaliyaba waajiba mar haddii biyaha bixintoodu ay waajib ku tahayna inuu iibiya ama banaano laa yajuusu baycu walaa yasix hadduu iibiyana ma ansaxayo oo goormay waajib ku tahay waa laba shardi marka la helo waa marka isaga baahidiisii ay dheeraad biyuhu ka yihiin ko laba waa marka qofkan bani aadamkaa amaba se xoolahan cidda wadata biyo kale aanay helahayn haddii isaga baahidiisii aanay dheerayn inuu bixiya waajib kumaa haddii dadkan iyo xoolahoodu biyayow kale ay helayaanna walow iibba kuwo ku helaya ha noqdaan oo iibsan karaye inuu siiyaa waajibkuma aha haddii se labadaa shardi leelo waajib bay ku noqoysa mar haddii waajib ku noqotana kama iibin karo oo xadiidka jaabir baa u daliila naha rasuulu llaahi can bayci fadli ilmaa nebigu wuxuu diiday qofku biyo uu isagu leeyihi oo dheeraad ka ah inuu dadka ka iibiyo iyo xoolahooda nin miskiina baa soo hayaamay oo xeebtaa ka soo baxay oo hawdkaasuu kugu yimaado oo berkad haysta adiga iyo xoolahaaga iyo waxaagaba dheeraadka ah biyo kalena heli maayo inaad siiso naftiisa iyo xoolihiisa aad u siisaa waajib bay kugu tahy inaad ka iibisaana xaaraan bay kaa tahy mar haddaanu biyo kala helahayn waayo waxay ka dhignaanaysaa inaad daaqii ka iibisay ilay meesha ma daaqi kara biyo la-aane daaqa in la iibiyaana ma banaana laa tamnacuu fadla almaa litamnacuu bihi fadla alkala saasuu yihi nebigu calayh isalaatu wasalaam biyaha dheeraadka idinkaa dadkaa u diidina si daaqa aada ugu ceshataan laakiin zarac hadduu yidhaahdo warniyo beertiibaa iga bilaabiyaaye biyahan dheeraadka kaa ah aan ku waraabsaday isiib waajibkugumaa inaad siiso waxaa odhan kartaa iibsa haddii kale iska tag waayo zaracu dee isagu naf ma leh walihaada xurmadii nafta ma laha isagu waayo walmacdini buu uhi wamaaliku lmacdini godqalinka qof kale yacnaa meesha dahabka iyo fidada iyo macaadinta laga qoto macdinkii addaahiri ee ahaa mid dhulka dushiisa iska yaal oo ururinun mooyaane qodis aan u baahnayn ay badela waa bixin waxa waajibkaa inuu bixiyo maa fadala can xaajatihi wixii baahidiisa dheeraadka ah fa huwa buu ihi macdinkaasi alkhaariju waa ka uu debadda u soo baxay jawharuhu jawaahirtiisi min gayri maa yucaalaju iyadoo wax hawla aan la qaban wax lagu farsameeyaana jirin in la urursaday un mooyaane qodis iyo waxaas ma jirto marka halkan laba siyaabood baa beytkan loo tarkiibiyey mid waa in la yidhaahdo walmacdinu waa mubtada weeye oo la dameeyo godqalinkii addaahiru ee macdantiisu ay dabadda taallay fa huwa alkhaariju ka uu soo baxsanyay weeye khabarkiina halkaa laga dhigo jawharu wuu soo baxsanyay jawaahirtiisu min gayri maa yucaalaju iyadoon wax hawla laga qaban banaanka iska taala dee la iska gurayo la urursanayo de markaa waxay noqonaysaa un in la tacriifiyey macdinkii daahirkaa sooma wa xukumi ma jiro xukumkii mee waa la iska yaqaanaa bay noqonaysa oo kutubta kaleu ku qorayy dee inaad fahamtaabay ahayd xukum laguma sheegin sidaynu markii hore u tarkiibin oo loo tarkiibin karaayo in lagu cadfo wmaalik biri biriga in lagu cadfo oo la yidhaahdo wlmacdini wasaabiqu kii u hormaray ila lmacdini godqalinka godqalinkii addaahiri ee ahaa mid muuqda oo macdantiisu ay dabadda iska tahallo yajibu caleyh waxa waajib ku ah badlu maa fadala can xaajatihi inta baahidiisa ka soo hadha inuu dadka siiyo bimacnaa aanu u diidin oo buurahaasaa tagtayoo god baad qoday dhagaxaan qaaliyaad aad ka heshay ma godba maad qodinba dhaga buur dhan baad hesho dhagaxaan qaaliya dusha ay iska taallo ayaad heshay te godka waynu iman doonaay intaad ka guran kurayso ka guro dadka ma odhan kartid anaa iskala meesha oo uma diidi kartid iyaguna ha gurtaana u daawaya macnaha fahuwa wuu uhi macdinka daahirka alkhaariju waa ka uu dabadda usoo baxay jawharu macaadintiisu min gayri maa yucaalaju iyadoo wax shaqaa laga qaban shaqo xagga waxa weeyaan soo saarista ah xagga istikhraajka ah shaqo xagga ururinta mooyaane marka halkan waxaynu ka fahamnay qofka hela macaadin dhulka dushiisa iska taalla ee dadka kale uga horeeya inuu isagu helay un ku milkiyi maayo wuxuu milkiyayaa wuxuu meeshaa ka qaata isagu ee axrazahu ilaa milkihi ee baahidiisa ah wixii kale dadka uma diidi karo ma odhan karo aanay meeshaas ii xidhanta waayo macaadintan dhulka dabadiisa ama banaankiisa iska taaltaallaa waxay la mid tahay xaabada kaymaha miyaad odhan kartaa kaymaha yana beertaadii hadda maaha kaymaha xaabadooda anuunbaa iskale cid kale ma guran karto ama kobaha ilaahay geedaha ku yaalla anuunbaa iskale may waa xaq mushtaraka weeye oo annaasu shurakaa fi halaa buri nabigu alayh isalatu salaam saddexda shurakada lagu yah biyaha daaqa iyo dabka marka xaajadaada ka qaado inta kalema dadka uga tago ha u diiday macaadintanna taasaa looga qiyaas qaatay oo ay la xukumtay markay dhulka dushiisa iska taallo haddii la qoto iyadu way ka duwan tahay oo dee qofku qodista uu qoday buu dhulkii midixiyaa ku sameeyey buu noqonaya uu milkiya markaa saasuu ku qabsan karaa ka nifti waa sida baasha niftiga la idhaahdo annaftina waa la odhan karaa naaftadan hadda la isticmaalo maha iska ilaali waa dhagaxaanta laga sameeye baaruudda rasaasta ku jirta taasaa nifti la ydhaahda iyo walkibriiti macdanta kibriitka la ydhaahdo waxa dhan waa ilbadeed markay godkeeda ku jirto iftiin bay leedahay godkeeda marka laga saarana iftiinkeeda wuu sii kordhaa uma alqaari deetana qaarkii qaarkuna iyaduna waa macdan doonyaha iyo markaa lagu subko lagu dheeho ziftina waa la ydhahdaa daamur bay idhahdaan lakin daamur maaha daamurku waa shay macruuf ahoo waxa uu ka mid yahay mukhallafaat lbatrol buu ka mid yahay batroolku isagoo dhoobaa baa lasoo saaraa intan dareeraa mooyaane de waxyaabo kaloo badan baa markaa kasoo baxa daamurkaa ka mid a marka wadaadadu ziftiga iyo qaarka iyo waa daamur ba iska dhaa lakin daamur maaha macaadin kale waxaa la mida kuxligii indhakuul dhulka dushiisa iska taallaa dhesha intaad ka guran karaysa ka guro inta kale dadka kama xigta milixdii baa la mid a almilxu ljabali cusbadii aljibsu baa la mida jibsiga baasha la idhaha waxaa la mid a xajaru raxa mixdinka mixdin ma garanaysaa waa maxay mixdinku dhagaxan raashinka lagu ridqo soo ma lisinkaa la mida lisin yaa garanaya bidiyaha iyo gudmaayo ka lagu lisa wey buur dhan baa xaggan xeebta ku taalo lisamaley baa la dhaa lisamaley lisinkaa lagala soo baxa lisamaley dee markaa lisin lisinuu ka qaaday inta lisin aad uga baahan tahay laakiin adigu ma odhan kartid buurtaa waxa lisin yaaloo dhan anaa leh dadka uga tag waayo waa la wada sheegtee wuxuu yidhi wasaaqid الzuruuci wاthimaari wاsaabiqu kii u hormaray ilaa saaqid الzuruuci zaracyadii dhacay ee daatay iyo wathimaari midhihii daatay fahuwa axaqu bihi weeye intaasaa qadaran isagaa ku xaq leh oo yemliku milkiyaya oo yeelanaya isagaa iskale gawaadhi baa waxaa ka daatay muus ama can baa daatay ama liin ayaa gawaadhidii liinta sidee ka daatay qofka u soo horeeye qaata ayaa iska leh kuwii horena waa ka duwayoo la odhan maayo inta baahidiisa ona ka qaato inta kale dadka uga taga tan la odhan maayo oo cadafka lagu cadfay iska ilaali hamoodi inay isku xukum yihiin oo dheeraadka ha bixiya maatan waa ka duwanta fahuwa xaqu bijamiicihi bijamiici maa wajadahu min dalika wayemliku weliba midhaha oo qura maahee waa kullu man sabaqa ilaa shayin mubaax aw sayabahu maaliku qof kasta oo shay mubaaxa bimacnaa aanay cidina lahayn dadka uga soo horeeyey de isagaa iska leh ugaadhaa kaymaha joogta cidina male sooma haddaad qabsato dee adaa iska leh haddaad ugaadh badoo dheeraadkaa xataa ad qabsato lagu odhan maayo inta dheeraadkaa dadka si lagu odhan maayo waxaa la mida xaabadii geedihii dhulkaa ka baxay xataa xaajadiisa ha ka badatay isagaa iska leh isagoo baabuur xaabaa u baahan bu toban baabuuroo xaabaa soo gurtay isagaa iska leh waxaa la mida waxa qofkii lahaa uu iska iska tuuray ama xayawaan uu iska sii daayey markuu xeebta ka soo hayaamayay bay xooluu ka jilceenoo dawgay ka soo bixi kari waayeenoo neefkii istaagaba soo dhaafa buu lahaa soo dhaafa soo dhaafa mid baa daba socdoo urursanayay xayeyshtaasuu urursanayay meelaha raashin ku siinayay mar hadduu kii lahaa iskaga tego faraha uu ka qaaday dee qofkii helay baa iska leh laakiin hadhow toole hadduu idhahdo ka warrama intu kusoo noqdo waan usoo noqonayay ee iskagamaan tegin isagaa la rumaysanayaa waayo asalku waa inuu isagu leeyahay de oo shaygani milkigiisi uu baaqi ku yahay xataa waxay idhahdaan ninbaa beertiisii hadhuudh ka soo gurtay ama arabikhi dhul uu qof leeyahy buu soo dhex marayoo midhaa kaga daatay midhihii buu roobu ku doo geedaa ka soo baxay isagaa iskale geedahaas hadduu idhaahdo iskagama hadduu idha waan iskaga tegayo dee midhahaasi inay daaday waan arkayo dan kamaan lahayn isagu male laakiin hadduu idhaahdo waar iskagamaan tegine milkigaygu ay weli ku jiraan isagaa iska leh markaa qofkiiba u noqonaysa waxaa la mid a alaabooyinka la yska soo daaday dadku daafadaha fadhiya somad arag waxaanay ka guranayaane nafciga leh iyagaa iska leh waayo dadkii ilaa waa kuwa iska soo daadiyey de faraha ka qaaday iyagaa yeelanaya waxaasoo dhan baa loo qiyaas qaadanaya wuxuu yihi wamaaliku lbiiri ceelka qof kale awil cayni ama isha badala waa bixino inuu bixiyaa waajibku ama fadala wixii hadhay cala lmawaashi uu ku bixiyo xoolihii dadkiina kasii mudane la zuruuci zarci inuu ku bixiya waajibku maaha wlmacdini wasaabiqu kii u hormaray ila lmacdini godkii laga qodanayey ama macaadintii aldaahiri ee ahayd mid ila lmacdini ilaa ardi lmacdini aldaahiri ee ahaa mid dhulka dushiisa taalla wajab عalayhi badlu ma zaada aw fadla can xaajatihi saas fahuwa kadaahirka alkhaariju waa ka uu soo baxay jawharuhu jawharkiisu min gayri ma yucaalaj iyadoona xawla laga qaban wadalika kanifti weeye wاlkibriiti uma alqaari wasaaqidi zuruuci wasaabiqu kii waa horu maray ilaa saaqidi zuruuci zaracyadii daatay raashinkii daatay iyo wathimaari midhihii daatay fahuwa axaqu bihi wayamlikhu isagaa ku xaqle waanu mulkiya baab lwaqfi waqfiga iyo axkaamtiisa baabi ka warramay wey waqfigu waa xabsu maalin yumkinu lintifaacu bihi maca baqaa'i caynihi calaa masrafin mubaax waa in la xabiso maal ay suurtowdo in lagu intifaaco oo iyadoo lagu intifaacay cayntiisuna ay baaqi noqonayso oo loo xabiso oo manfacadiisa loo xidho meel xalaala maca qaطci tasarufi raqabati iyada oo qofkan xabisee waqfiyey shaygaa raqabadiisa iyo qoortiisa tasarufkii uu ka jaray waqfiguna waana qurba weeye dee waa sadaqad weliba jaariye ah oo inta ay jirto ajarkeedu qofka u soconayo saxaabaduna gaar ahaan khulafadii mid waliba awqaaf buu lahaa iyo saxaabada badankooda waaye waqfigu waaqif iyo mawquuf iyo mawquuf calayhi iyo siiqo arkaantiisu waa taas sixatuhu buu uhi waqfigaa sixitaankiisu min maalikin ay shartu sixati inuu ansaxo waxaa shardiga oo ahay waa kownuu inuu ahaado waqfigaasi min maalikin mid waxle xaggii mid ka xaasilay oo mid waxlaa wax waqfiyey kaa waxlahoo tabaraca tabaruciisu uu ansaxayo xoolihiisa ku tabaruci kara bikulli caynin fii kulli caynin buu ku ansaxayaa shay kastoo la taaban karo oo jaasa ay bannaan tahay an yuntafaca in lagu intifaaco manfaco xalaala buu leeyahy bihaa cayntaa in lagu intifaacaa bannaan maca albaqaa iyadoo caynta lafteeduna ay baaqitay munajasan wa shartuhu an yakuuna waa in noqdo mawquuf waqfigu munajazan mid la jaray oo aan wax lagu xidhin calaa mawjuudin waa inuu ku dhaco shuruuddiisiiye calaa mawjuudin waa in lagu waqfiyo cid jirta waa in lagu waqfiyo in tamlikuhu taahala in waa haddii taahala diyaar yahay tamliikuhu wax mulkintiisu in wax la mulkisiyaa ay diyaar tahay haddaynu sidaa markaa nidhaahno tamliiku aynu dhahno in taahala kaa wax lagu waqfinaya hadduu ehel u yahay tamliikahu mulkisiinta shaygaa la mulkisiinaya mafcuul aynu ka dhigan markaa tamliikahu waaye waxaa waqfiga la yidhaahdo shuruud arkaantiisa waaqif baa kamid a ka wax waqfinaya ka wax waqfinaya waxaa loo shardiyaa horta inuu yahay maalik waxaan waqfinaya mid leh ama kale mid la derajo ah oo kale kala deraji waa kee waa xaakimka xoolaha baytulmaalka yaal buu waqfi ka dhigi karaa qaarkood oo jiha uu waqfin karaa sida fuqarada ama dalabatulcilmi ama qof mucayan uu waqfin karaa xaakimku qof aan maalikna ahayn mansiladiisana aan lahayn ma waxba ma waqfin karo oo tasaruf fi milki lghayr buu dee noqonaya waxaa kaloo shardiya maalik baa noqdee tabarucu inuu furan yahy oo qof kasta oo xoolalima waqfin karo waxaa wax waqfin kara qof xoolaan waqfinaya leh inuu ku tabarucana shareecadu ogoshay waa inuu noqdo qof baaliqa caaqila mukhtaara hayru maxjuur caleyha qof qaangaada miyir qaba aan la khasbin xayiraadna xoolihiisa aan laga saarin xayiraaddu noocay doonaysa ha noqoto lisaf ha noqoto ama lifalas ha noqoto kaafir ha noqdo ama ha indhalaado noocuu doonaya ha noqdo marka waqfu sabiy iyo waqfu lmajnuun iyo ma ansaxayo mana iyo qofkii la khasbay iyo iyo kii xayiraadda la saaray bisafahin aw falasin qofka qof waalan xoolihiisa mas-uul uga ah ama qof yaroon qaan gaadhin xoolahooda ma waqfin kara isagu waayo lannu min ahli tabaruc maaha xoolahooda kuma tabaruci karo waqfiguna waa nooc min anwaaci tabaruc noocyadii tabaruc ayuu kamid waayahay mawquufka oo ah shayga la waqfinayo waxaa shardi u ah inuu noqdo cayn inuu noqdo oo caynta waxaa la waqfin karaa hadday manfacada la socoto laakiin cayn mujarada waxaan ujeedaa manfaco mujarada can ilcayn waqfigeedu ma ansaxayo manfaco caynteedii ka go-an oo ka maran waaye waxaa kaloo shardiya manfacadaasi cayntaasi inay leedahay manfaco caynaan manfacaba lahayn lama waqfin karo manfacada hadda ha lahaato ama mustaqbalka mid laga sugaya ha noqoto laakiin neef gaboobay oo wax ka sii dhaca mooyaane waxba aanay usoo kordhahayn oo dhulyaal ah waqfintiisuma ansaxayso waayo dee manfacaanu lahayn xaalan walaa ma'aalan hadda iyo mustaqbalna laga sugi maayo manfaco waa ka sii daraya manfacadu de waa inay xalaal noqoto jaasa an yuntafaca biha shayga manfacadiisu manfaco xaaraana hadday tahay lama waqfin karo tusaalayaashiisu waa badan yihin waxaa shardiga shayga la waqfinaya cayntiisi iyo isagu inay kala hari karaan iyadoo lagu intifaacay cayntiisi inay baaqitay wamaa kaanat manfacatuhu fi istihlaaki laa yasixu waqfuhu shayga manfacadiisu ay ku jirto in isaga la baaba'sado sida raashinkii la cunayo o kaliya sharaabkii la cabayay ma ansaxayo waqfigiisu shuruudda waqfiga waxaa ka mida an yakuuna calaa mawjuud waa in wax lagu cidda wax lagu waqfinaya cid jirta waa inay tay oo ilmaha dhalan doonaan waxaa u waqfiyey ma ansaxayo calaa man sayuuladu lii ama sayuuladu lifulaan wakadalika masaajidka la dhisi doonaan cawaha u waqfiyey waa inuu mawjuud noqdo waxaa kaloo shardiya ka wax loo waqfinaya inuu yahay qof wax mulkiyi kara niyo hashaydaa hiblaaye waan jecelahay oo hashaydaasaan u waqfiyey gurigeyga halima waxbay milkiyi karta iyo ridaydaa iyo ma ansaxayso wax milkiyi karoo wax yeelan kara waa inuu yahay walaa yasixu lwaqfu calaa daabatin laqwiguu iska noqonaya xoolihii qofkii waqfiyey baa iska leh waayahay kaafir xarbiya ama murtad ah waxba laguma waqfin karo waxba milkii karaanba in la dilo ayaa waajibaba haddaba waxaa loo yaqaano mawquufku mawquuf caleyhi waan ujeedaa ka wax loo waqfinayo wuxuu noqon karaa mutasil alawal walwasat walakhir oo cidda marka koowaad wax loo waqfinaya waa mawjuud wqaftu hada lbeyt calى wlaadi awlaaddiisina waa jiraan uma calى fulan nin buu cayim hebel baan ku waqfi waa wasadkii uma calى fuqara kaasi bilitifaaq u ansaxaya hadduu yahay waqfigu munqaicu اlawal oo wuxuu ihi awlaaddaydaan u waqfiyey kadibna fuqarada awlaadna ma laha maba ansaxayaba xoolahaasi waqfi maaha hadduu yahay haddaba ka waran munqaicu lwasط ama munqaicu laakhir wuu ansaxayaa oo munqaicu lwasadku wuxuu noqonaya wuxuu ihi awlaaddaydaan u waqfiyey gurigaas ama dhulka ama beerta markay dhammaadaanna waxaan u waqfiyey hashayda heblaayo hashaydaasi markay dhimatana waxaan u waqfiyey fuqarada markaa dhexduu ka go-ayay soo arkaysa wuu ansaxayaa oo awlaaddiisu markay dhammaadaan ile waa munqaicu lwasate fuqaro u tallaabi maayee qaraabada waaqifka ugu dhow baa la siinaya waxaani de waa wax qofku uu sadaqadaysanayo ajar uu ku doonayay oo in lagu intifaaxa uu doonaya cidda u mudanna waa qaraabadiisa alaqrabuuna awlaa bilmacruuf munqaicu laakhirkuna muxuu noqonaya wuxu uhi waxaan u waqfiyey awlaaddayda cid ka dambaysana muu sheegin xaggii dambuu ka go-anya awlaaddu berri bay dhammaanayaan ayaa la wareegaya wuu ansaxayaa awlaaddiisu markay dhammaadaan qaraabadiisa kale ugu soo dhow ayaa waqfigii yeelanaya oo kuwa loo waqfiyey noqonaya wuxuu uhi wawasatun dhex iyo waakhirun in inqaaca hadduu go-o yasixu wuu ansaxaya fa huwa mawquufkii yusrafu waxaa loo leexin ilaa aqrabi waaqifin waaqifka ka ugu dhow fahuwa mawquufkii rajaca wuxuu u noqon ilaa aqrabi waaqifin qofka wax waqfiyey qofka qaraab ahaan ugu dhow washardu buu ihi shardigii fii maa shaygii marka wax loo waqfiyo cama caama nafyulmacsiyati macsiya waa inaana jirin oo waqfigu yakun calaa mucayan wa calaa jiha macayanka waa cid la koobi karo qof ha noqdo ama ha ka batee wuu ku ansaxaya cala alfuqaraai min awlaadi dee waa mucayan ama calaa fulan waa mucayan calaa ji'ana waa cid aan la koobi karin fuqaradan u waqfiyey buuri ama dalabatu cilmiga ama culimada waa calaa jiha marka waqfigu hadduu yahay calaa jiha waxaa shardi ah jihadaasi jiha macsiya inaanay ahayn oo jiha dee daaca ay noqoto ama mubaaxa aqniyadan u waqfiyo xataa odhan karaa laakiin hadduu yidhaahdo guriga waxaan u waqfiyey hobollada si ay uga heesaan oo riwaayada ay ugu dhigaan ma ansaxayo ama niyo dadka khamriga cababaa khaatiyaan taaganoo meel ay baalka ku fuudaan bale gurigeyga waxaan u waqfiyey si khamriga ugu cabaan waa macsiyo ma ansaxayo halkanna wuxuu kaga hadlayaa waxaa loo yaqaano waaqifku waqfigiisa shardiga uu u dhigo haddaanu macsiyo ahayn waa in la fuliyo oo qaacido waad tiraahdaa shuruuط اlwaaqifi ka nusuusi shaarici nusuusta shaarica in loo hogaansamo la fuliya say waajib u tahay ayaa qofka wax waqfiyeyna shuruuddiisa aan xaaraanta ahayn in la fuliya waajib ay u tahay wuxuu yihi washara laa yukra shardinta uu shardiyo inaan la kirayn itabic raac aduna ayaan gurigaa la kiraynin waan waqfiye ama uha muddo intaa ka badan yaan la kiraynin shardigii sidiisa u raaco fuli wtaswiyata wa shara taswiyati wa sharda taswiyati shardinta uu shardiyo in la simo uu idhaahdo awlaaddeydaan u waqfi labkiiyo dhadiganaha laga simo waa in sidiisa loo raaco waa in laga simo wadidu kaa ka soo horjeedkiisa oo ah inuu idhaa inamada ha loo badiyo ama hablaha ha loo badiyo wadidu taswiye weeye iyo wataqdiimu horumarin qaarkood la hormariyo wataakhura iyo wataakhiru dibdhigis la dibdhigo kadalika iyaguna waa saas oo kale oo sidoodaa shuruuddaa loo raacaya oo awlaaddaydaan u waqfiyey kadibna awlaadda awlaaddayda awlaaddii soo horraysiiye soo ma waa in iyaga la horraysiiyo oo awlaad ulawlaad aan loo gudbin waaye marka shuruuddiisii aan xaaraanta ahayn waa in la fuliyo wuxuu yihi halkan wuxuu kaga hadlayaa waqfiga cid maamusho in loo helo waa laga maarmaan qofkaa maamulayaana waajibaad buu leeyihi haddaba kii waqfiyey hadduu dhaa anaa naadir ka noqonayo maamulaya dee isagaa ka ah hadduu cid kale u cayimana ciddaasaa ka ah shardigiisa waa in raaco hadduu aamuso cid ba aanu naadir uga dhigma sida imika u badantay ama kii uu naadirka uga dhigay baa faasiq noqday xaakimkaa iskale nadarka iyo maamulka waqfigaas qofka naadir noqonayana qof cadliya oo hawshaana qaban kara waa inuu yihi shaqadiisu waa maxay waa inuu waqfigii camiro hadduu wax la kr kireeyo kiradiisii soo ururiyo qaybiyo ciddii loo waqfiyo u qaybiyo waa kada naadiruhu buu ihi qofka mas-uulka ka ahi yacmuru wuu camirayaa oo asalkii waqfigu ilaalinaya wa yujiru wuu kiraynaya waa shaqadiisii wlwaqfu waqfigu laazimu weeye waa caqdi laazima oo lagama noqon karo uma baahna in laga guddoomo xataa xaakim inuu xukumana uma baahno ase cidkiyo hadduu dha addoonkaygii waan xoreeyso xoroobi maayo waan ka noqday hadduu dha meel la dhegaysanaya kana xoolihiisunbuu xoreeyey waan waqfiyey hadduu idhaahdo khalaas waxaa kaluu ishaaray markuu hi walwaqfu laazimun waxaa loo yaqaano waqfigu dee siiquu u baahan yihi siiqa ayuu u baahan yahy marka qabuulla waa loo shardiyaa sida saxiixa hadduu mucayan ku waqfiyo lakin hadduu jiha ku waqfiyo qabuul looma shardiyo wuxuu yihi wa milku lbaari allaha khaaliqa lahaanshihiisa weeye alwaqfu waqfigu oo shaygii la waqfiyey kii waqfiyey maleh kii loo waqfiyeyna ma leh manfacadiisay leeyihin yaale ilaahay baa leh wuu xoroobay wlmasjidu masaajidkina kala xaraar wasa dadka xorta ah oo masaajidku waxa loo waqfiyo isaga ayaa iska leh oo qof xora wax loo waqfiyo kala weye wixii masaajidka loo waqfiyo lama iibin karo lama rahmi karo lama kirayn karo wahaakada waa tahay waa dhammaaday washartu shardigii fii maa cama waqfigii cid caama loo waqfiyo jiha lagu waqfiyey nafyulmacsiyati macsiya inaana jirin weye washara laa yukraa markuu shardiyo inaan la kirayn itabic raac shardigiisa wataswiya wa sharta taswiya hadduu shardiyo in la simo dadkaa loo waqfiyey si simo loogu qaybiyo itabici simistiisaana raac wadidu kasoo horjeedka simista oo duraa loo kala badiyo iyo wataqdiimu horaysiinta qaar uu horaysiiyo wataakuru ay watakhiiru dibdhigista qaar uu dibdhiga kadalik saasoo kale weye seedaa loo raacaya naadiru waqfi qofka mas-uulaka yacmuru wuu camiraya wayujir wuu kiraynaya walwaqfu waqfintii laazimun weeyo lagama noqon karo mar haddii lagu dhawaaqo wa milku lbaari allaha khaaliqa lahaanshihiisu weeye alwaqfu waqfigii walmasjidu masaajidkina kala xaraari weeye oo sida dadka xorta wax loogu waqfin karo ayaa masaajidkana wax loogu waqfin karaa qofkii naadirka ka ahana inuu aqbalo shardi maaha waa kalwaqfi cala aljiha wallahu aclam sal allah cala nabiyina maxamed